guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada dhuusamareeb waxa ay ku qabteen doorashada kursiga baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee la markiisu yahay hooba kaasoo uu ku guuleystay xildhibaanka cusub saadiq cumar xasan saadiq joon oo horey kursigan u hayay cabdulaahi salaad yarow oo ku hadlayay afka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa natiijada doorashada kursigan ku dhawaaqay ergada xaadirka ahayd waxay ahaayeen boqol iyo kow xubnood oo ergey waxaa ka aamustay saddex xubnood waxaa diiday siddeed xubnood waxaa oggolaaday oo u codeeyey xildhibaanka cusub sagaashan xubnood sidaas awgeed waxaa kursiga ku guulaystay mudane saadaq cumar maxamed oo noqon doona wakiilka ee beeshan ee xildhibaanka hoob ee baarlamaanka kooyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xildhibaanka cusub ee kursigan loo doortay ayaa dhankiisa u mahad celiyey isagoona ballan qaad ah sameeyey oo ku aadan matalaadda kursigan waa mahadsantihiin mar kale inaan idin hor imaado oo aan maaragta codka idin weydiisto ood cod kalsoonila isiisaan intii iga aamustay iyo intii idiidayna ayaduna waa mahansan yihiin si boqol iyo boqol ayaa mahansan yihiin senatar cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya goobjoogna ka ahaa doorashadan ayaa waxaa uu bogaadiyey waxa uuna u rajeeyey in uu kursigan si hufan oo daacadnimo ah uga adeego saadiq cumar xasan sadiq joon runtii farxad bay noo tahay inaan mar kale goobjoog ka ahaano kursigan doorashadiisa jenaraal saadiq oo maantay mar kale kalsoonida la siiyey oo saaxiib baarlamaanka soomaaliya nagala tirsanaayo hore noola soo shaqeeyoon soo wada shaqayna ahaa inaad mar kale kalsoonidiina siisaan waad ku mahadsantihiin isagana waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu waafajiyo adeeg wanaagsan iyo hawl wanaagsan oo intaan iyo inta ka dambaysaba loogu khidmaynayo iyo dhammaan dadka soomaaliyeed kursigan waa kursi qaran xildhibaanka federaalka waa xildhibaan ummadda soomaaliyeed oo dhan matalaya waaye marka ilaahay inuu waafajiyo in adeegaas iyo khidmaddaas loo doorto maanta aad u astayseen inuu ummadda soomaaliya idinkugu dhex matalo inuu noqdo qof ka soo baxana ilaahay baan aan ka rajaynaynaa ka baryaynaa maxaa la yidhaahdaa isagana dee inuu shaqadiisa ku guulaysto adinkana waad ku mahadsantihiin kalsoonidaad siiseen saadiq cumar xasan saadiq joon ayaa horey kursigan ugu soo matelay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya